aad baad u mahadsan tahay goordhow maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu baahiyey bayaan lagu faahfaahinayo ee khasaaraha ka dhashay weerarkii xooganaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee maanta cagta ku mariyeen saldhigyada ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka coosweyne ee gobolka galgaduud ee bayaanka ayaa waxaa ciwaan looga dhigay cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee coosweyne tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo shan hijri lix iyo labaatanka agosto laba kun saddex iyo labaatanka bayaanka ayaa waxaa lagu bilaabay ciidamada mujaahidiintu waxa ay saakay oo sabti ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka ridada ah ee deegaanka coosweyne ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waa saddex saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamo murtadiin ah oo gaarayay kun iyo shan boqol oo askari kuna qalabeysnaa gaadiid ciidan oo aad u fara badan kuwaasoo qayb ka ahaa dagaalka shahaadala dirirka ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa lagu yiri qeybaha hore ee bayaanka kasoo baxay ee taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa bayaanka lagu yiri weerarka cagmarinta ah waxa uu ku bilowday camaliyad isishaadi ah kadibna ciidamada mujaahidiinta ayaa dhowr dhinac weerar uga qaaday saldhigyada cadowga ee la beegsaday dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxa ay allah fadligiis si buuxda gacanta ugu dhigeen saddexdii saldhig ee ay murtadiinta ku lahaayeen deegaanka coosweyne markan waxa uu bayaanka maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab baahiyey islamarkaana kasoo baxay taliska milatariga soo gudbinaya ee khasaaraha dhimasho ee askarta dowladda federaalk ku gaaray weerarka cagmarinta ah ee deegaanka coosweyne waxaana lagu yiri waxaa halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada horudhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa boqol toddobaatan iyo sideed askari oo lagu dilay goobta iyo dhaawacyo intaasi ka badan waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaasoo ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta qeybaha dambe ee bayaanka waxaa lagu yiri sidoo kale mujaahidiintu waxa ay allah fadligiis gacanta ku dhigeen dhammaan qalabkii iyo saanadihii ciidan ee yiilay saldhigyada murtadiinta ee deegaanka coosweyne oo ay ku jiraan gaadiidka gaashaaman iyo gawaarida loo yaqaana tiknikada ay qoryuhu ku rakiban yihiin wixii faahfaahin ah ee ku saabsan weerarkan barakaysan dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah ayaa lasii raaciyey bayaanka kasoo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu faahfaahinayay khasaaraha horudhaca ah ee weerarkii cagmarinta ee maanta lagu qaaday saldhigyada askarta dowladda federaalk ee deegaanka coosweyne